hore oga hadleen oo ah soo wareejinta hawada soomaaliya in laga maamulo waddanka gudihiisa dad badan oo soomaali ajanabi ah ayaa waxay inoo sheegeen marar badan inaynan suurtagal ahayn in la soo wareejiyo hawada soomaaliya oo laga maamulo waddanka gudihiisa maanta waxaan marag ka nahay sidii aan ku ballanqaadnay kii bishii disembar in hawada soomaaliya laga maamulayo maalintaa ka bilaabata laga maamuli karo waddanka gudihiisa inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada soomaaliya shaqaalahani oo ka shaqaynayay nairobi ilaa iyo sannadkii aaaiyoaddexdii degganaa nairobi soddon iyo afar qof oo shaqaalahaas ilaa iyo soddon afar qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah joogto ah ayay waddankani ugu soo guureen waxaa maanta markhaati laga yahay in soo wareejinta hawada soomaaliya oo aanan ahayn wax sahlan ay reality noqotay oo maanta ay dhab tahay shaqaalihii khubarada ahaa soomaali ah oo degganaa waddanka kenya intaasoo sano inay hadda soo guureen maanta ka bilaabatana waddanka gudihiisa ay deggan yihiin lagana maamulayo waddanka hawada soomaaliya in laga maamulo